sideeda ogsoontayda mataqaana markii laga hadlaayo hawlgal iyo ciidan iyo markii laga hadlaayo waxawey xaaladooda waxa wey waa ka duwan tahay sida xaaladaha kale loo qiimeeyo waxaa dhici karta meel inay isaga baxaan ayagoo mataqaana uga baxaaya hab mataqaana farsamo ayagoo uga baxaaya ama hab hab taabtiko saasna ay ku salaysan tahay hawlgalkooda iyo qiimeynta markaas dadka kasoo horjeeda oo nabadiidka ah ama cadowa sidiisaba ah marka laguma salayn karo mar kastaba meeshaasay ka baxeen iyo meeshaasay mareen iyo dariiqaasay mareen loguma muxuuha laguma qiimeyn karo ciidan dhaqdhaqaaqiisa ama hawl markuu soceynayo mid waa midaas midda kaleeto waad ogsoon tahay waa ogsoon tahay regionka amison baa iyo ciidamada soomaaliyeed guud ahaan wadanka soomaalida waxaa ka howlgala ciidamada amison waxay laleeyihiin mararka qaarkood iskaashi ayay laleeyihiin muxuu ahaa dawladaha gobolka ama dariska oo ku saabsan inay ka wada shaqeeyaan ama ka hortagaan dadka nabadiidka marka mar kastaba wada shaqeyn way leeyihiin ama xiriir way leeyihiin ama iskaashi way leeyihiin waxaa dhici karta inay baahi ay u qabaan ama hawl ay u qabaan inay muxuu ahaato ciidanka amisoonna wuu ka tirsan yahay ciidamada amisoon ethiopia ka tirsan baa jira hadday uga baahdaan ciidamada irmad kaleeto oo dheerada waa weydiisan karaan hadii culays soo fuulo muxuu ahaato ciidanka kaleeto oo muxuu ahaa u dhow oo markaas meesha ay ka dagaa muxuu ahaa ka howlgelayaan la jooga marka waxaan isleeyahay marqaadashadaas iyo waxaas ciid walbaba waxa weeye markasta dawladii mxuu ahaa soo hawlgasay inuu ciidamada ka joogaan dalka inuu xiriir la leeyahay dalkooda ciidamada kaleeto taas waa midaan isweydiinayn oo isacadaan sababta oo ah dadka ay wataan iyo alaabta ay wataan oo amison kasoo koo haddana marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay baahi u qabaan in ay gacan siiyaan marka oo iyadoo sida guud ah oo ah in la iska kaasho dadka nabadiidka ah marka bixidaas iyo midda kaleeto oo hadda casiisheeda shacabka ku dhufatay ama amar qaadasho ha noqoto ameelka bixid ha noqotay labada arrimooda ay sheegto saasaan kaa waatay wasiir intaad og tahay ma jiraan ciidamo etoobiyaana oo aan ka amar qaadan amison intaan ogahay waxaan ogahay in ciidamada ethoobiyaana ay mararka qaar xiriir la sameeyaan amison ay la sameeyaan gaar ahaan kuwooda amison oo ka tirsan muxuu ahaayeto ka jooga ciidamada ethoobiya waa ogtihiin inuu ciidamo amisoma oo ethoobiya ka tirsan inay joogaan marka lama dhihi karo mataqaanaa xiriir hala yeelanin ama ayaan la yeelanin ma dhici karto waxay ka yihiin ciidamadaas ilaa aan laga gaaro in la yiraahdo dalkaas iyo dalhebel ciidankiisu waa muxuu ahaato ama ha ka baxo ama ma joogi karo dalka waa wax kaleeto laakiin markii amisom uu ka tirsan yahay ciidankii inuu joogo ciidankooda kaleeto iyo dawladooda kaleeto inuusan xiriir la samayn suuragal ma ahan marka amisomka aad leedahay amarka ma qaadanayaan ama islama xiriiraan ma garan karo haddaad particular meel gooniya tilmaamaysa waa gooni laakiin ciidamada amison haddaad ku sheegayso oo muxuu ahaate ciidamo ethoobiyaana hadday jiraan ciidamo amisoma oo ethoobiyaana ayaa dalka ku jira kuwooda kale oo muxuu ahaa ciidamada ethoobiya ka tirsan inay la xiriiraan waa dhici kartaa hadday amar ka qaad ka qaad iyo haddii kaleba ama haddii xiriir la sameeyaanba waa ciidamo is-yaqaana oo hal dal ka wada tirsan inkastoo muxuu ciidanka amison ka tirsan oo muxuu ahaa ciidanka ethoobiya ka mid ah cadad iyo tiro lagu ogyahay haddana iskaashi way leeyihiin mataqaanaa runtii oo xiriir iskaashi hadday u baahdaan way leeyihiin waatay wasiir sidaan ka warqabno halgan ayaa ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa amisom halka jooga ay ka soo baxeen iyadoo markaa ay u muuqato in khilaaf uu xaggaasi jiro marka miyaa laguu sheegay adiga wasiir ahaan ama dawladdu ma ka warqabtay in ciidamadu ay ka noqonayaan dhulkii ay hore u qabsadeen runtii ciidamadu meeshaasaan ka noqonay meeshaas oo muxuu aha waa ka baxaynaa nooma soo sheegin ha iska ahaatee waxaan kuu sheegayaa hadda ka horna afkayga waa ku dhuftay ciidanka qaabka uu hoolgelahayo ama qaabka uu mxuu ahaayte u shaqeynhayo markay timaado meesha ay ka howlgelahayaan ciidanka iyo madaxda markaas ciidamada wata oo u xil saaran yaa u xil saaran in hab habka ay u howlgelayaan ama habka shaqadooda u qabanhayaan ciidankaasaa u xil saaran marka alaaba meesha ugu sarreysa lelama socodsiiyo ama saad saad saad in walbaba ogyahay in la yidhaahdo dariiqaasaan maray dariiqaasaan maray mid u taalla maahan madaxa sare waxay u taallaa go-aanka qofka ama taliyaha jooga goobta ayay u taallaa habka uu dhaqdhaqaajinayo ciidankiisa